haatana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan caashicuud
barnaamijka caweyska washington oo caawana aan idinku hayo cabitaanka loogu cabista badan yahay caalamka ee laba maahe inta kale caalamka oo dhan laga wada cabo waxaan kaloo idiin hayaa qayb labaad oo ka mid ah waraysiga fanaanada deeqo calimire deeqo bilan naftaydan hiifayaayo habeen qudha aama seexdo isma hayn karaaye karaye darada haniyow ow darada qalbiga ku haraadano hamuunbay dilotee an qaqabeele nabadaan hoyde ilowgayga bi'iye waa mar kale iyo caweyska washington kala xiisa badan maalin waliba mid baa taagan sida cad ama mid bay mararka qaar kaa qabsanaysaa toddobaadkan waxay inooga dhegan tahay amaba aanu lahaynaa sharaabka ugu badan ama biyaha ugu badan ee sharaaba ee caalamka oo dhan laga cabo laba wadan oo keliya marka laga reebo mooyaane marka sharaabkaasi waxaan qiyaasayaa dhegeystayaal fara badan inay markiiba hadda ku mashquuleen oo cumar hadda stuudiya la fadhiye inay dhegeystayaal fara badan durbaba ku mashquuleen ay isweydiinayaan bal sharaabkani caalamka oo dhan laba wadan maaha inta kale laga cabatolow kumau ahaa waa sidaad sheegtay caashe cuuday dhegeystayaasha waxaan leeyahay dhowaanahanba waxaanu maadaragta ku badbadinay waxyaabaha dhaadheer ciddiyihii dhaadheera iyo gabdhihii dhaadheera iyo rootigii dhaadheerana kulleyba soo socdaaye oo miilaano lagu sameeyey toddobaadka dambe noogu dhigtaa waa sidaad sheegtay waxoogaa kayd baynu u baahannahay marka haddii aan usoo laabtan dhinacani biyaha ilaahay abuuray ee qof kastiba cabo haddii uu ka cabo maan idhaahda ee bad iyo haddii uu ka cabo webi iyo haddii uu ka cabo tog iyo haddii kuwan maadaragtay noo soo raaca maadaragtay dhuumaha en guryaha ku cabnaa intoodaba marka laga tago sharaabka caalamka dadka intiisa badan ay cabaan laba boqol oo wadanna ka hirgalay ee lagu iibiyey ee caadi ka sharciyaysan in laga cabo laba wadanna la diiday waxa weeye waxa loo yaqaano coca cola markaas labada wadan ee aan laga cabin waxay kale yihiin cashacuudey waa dalka kuuriyada waqooyi ama noord korea waana basu yaqaanay iyo weliba wadanka kuuba marka sharaabkaas waxauu bilaabay isagu hawshiisa kun sideed boqol iyo lix iyo siddeetankii waa boqol iyo soddon iyo sagaal sannadood ka hor weeye yaan hadalka ugu daalinayna marka biyaha laga reebo caalamka sharaabka keliya ee caalamka sabalana lagu cabo waa sharaabkaas haddaba dhinaca dhaqaalihiisa markaad eegtid afar shirkadoodoo maraykanka laga yaqaanaba caalamka ugu hantida badan marka aan kasoo bilowno shirkadda loo yaqaana sabway shirkadda iyaduna sharaabka soo saartay pebsida iyo shirkadda magaceeda bud wizer iyo weliba shirkadda digaaga sameyso waa k f c waa digaagan maarata adduubano magarat waa intii la cunayo dhane markaad sabweyga tiraahdo rootigan iyo adduunka la isdhexgelgeliyey macaanka badan laga cuno
bebsidooyadii sharaabkii ah iyo shirkadan k f c oodna aada loo jecel yahay digaaga ay samayso intaasoo dhan laysku dara hantidooda marka laysku wada geeyo uma dhowaan karaan uma dhowaan karaan alla muxuu lacag gurtay oo marka waxa ay marka hantidiisu taagan tahay ama astaanta coca-cola haddii aan iibinna la yidhaahdo ay goynaysaa magaca oo keliya magaca oo keliya wuxuu goynayaa saddex iyo siddeetan dhibic sideed bilyan oo dollarka maraykanka waa afar iyo siddeetan bilyan ugu yaraan waa gartay markaas hantidiisa halkaasay maraysaa waxaa la yaab leh haddii tan iyo intii maanta ay bilowday shaqadeeda la isku celceliyo oo markaasi sharaabka ay samayso oo aan idhaahday qaruuradiiba amba dhaladiiba nibasuu yaqaane nibasibu ugu yeedhaa magaratay la luuqadu waa niba meesha anugu dhalan ugu yeeray aniguna qaruuradaasaan ugu yeedhaaye laba boqol iyo lix iyo labaatan miligram oo biyo ah amba kookaha amba sharaabka ah ayaa ku jira dhala kasta dhalooyinka marka haddii la isa saar saaro oo la taxo oo la taxo oo kor loo taago dhinacaas iyo xagga samada ilaahay unbaa samadiisa sameeyo gaari karee waxa markaa meeshaas ay noqonaysaa in laba kun oo jeer sidaad subax kasta xafiiska u timaadid shaqada aad uga laabato gurigaaga maalin kasta adigoo tagaya oo kasoo noqonaya dayaxa laba kun oo jeer inaad ku noqnoqon kartid taasina waxay u dhigantaa shan sannadood toddoba bilood iyo afar iyo toban maalmood inaad si isdabajooga dayaxaad u tagto aad kasoo noqotid subax kasta waa gartay bal cumar marka waxaad bal ii sheegtaa sharaabkani aad baa loo cabaa sida cad caalamkao dhan baa laga cabaa kolley waxay dadku ku raaceen iyagun baa garanaya ama waa sir u qarsoon de kambaniga iskale inuu intaasoo dadu caalamka jooga uu gaarsiiyo lakin waxaad iga warantaa daqiiqadii imise qof baa cabta waa saaad sheegtay daqiiqadii waanu ka dhaadhacnay oo hoos baanu uga degnay oo waxaanu maraynaa elbadhiqsigii ama secondii haye elbadhiqsigii labada boqol ee wadanee laga cabo sharaabkaas toban kun oo dhala ah ama toban kun oo qaruuradda kookuu ku jiro ayaa elbadhiqsigiiba caalamka laga cabaa elbadhiqsigiiba elbadhiqsigiiba marka waqtigaanaan hadlayn afkaa lagu wada hayaa haye waa tan iyo waa tan iyo aan idhahda kun siddeed boqol iyo siddeed iyo lixdankii salaamaad waa mid la yaaba lix iyo siddeetankii waxaad markaa iga warantaa adduunka wax wale waa lagu kala horeeyaa sida ninkii cidiyaha beertay iyo gabadhii dhirirka badneed aan toddobaadii dhowaa sheegayna iyo waxaad markaa iga warantaa waddanka ugu cabista badan kookakooladani waa kee waa kan jaarka laha maraykanka oo mexico weeyo haye waxaanu ka yaaba waddankii samaystee maraykanka ahaa kaalinta labaad buu kaga jira xagga cabitaanka marka la isku celceliyo oo maraykanku boqolkiiba marka laisku celceliya dadka afar boqol iyo hal litir ayuu qofkiiba marka laisku celceliya sanadkii cabaa hase ahaatee mexico qofkiiba waxa uu cabaa toddoba boqol iyo shan iyo afartan dhalo oo markaas iyadu ah kookahaas sanadkii sanadkii waa halkii qof waana wadanka ugu horeeya ee laga jecel yahay cabitaanka kookadaas dawaataba laga gaaray ilaa hadda loo xaraaroodaa tuulooyinka maadara dadka jooga da markaad aragto qof xilligii habeenkii intuu sariirta ka soo kaco talaagadii meelaha baarbaaranayo kooko la soo baxay markaad aragto maxaa soo toosiya kookada loo aada kuwa kale loo aadi waaya harbaashi waxbaa ku jira baad oranaysaa marka waa shaki sababtaa wixii haddaad u xaraarunayso kolley dhibteeday leedahay markaasi toddobiyo kontonka bilyan ee sharaabyada kala duwan ay faantadu ka mid tahay sbaraydku ka mid yahay beebsadu ka mid tahay sharaabyadana nidhaahda ee madar daasadaha gaagaaban kuwa kale caagaga kuwa qaruur amba dhalooyinka kuwan maadartadana kartoonada lagu sameeya caalamka ku kala baahsan o dhan marka laisku wada geeyo toddoba iyo konton bilyan oo kala duwan oo nuucyada sharaabyada ah ayaa caalamka maadarta iyagu dhexyaacaya oo la wada cabaa waa gartay laba bilyan waxa qaadataa ama suuqa kaalinta koowaad kaga jirta waa sharaabkii markaan sheegaynay haddii aanse kala udhan boqolkiiba saddex iyada ayaa caalamka waxay soo saartaa saddex kun iyo shan boqol oo sharaab oo kala duwan oo markaas iyagu ku kala jira dhalo caag kartoonadeera gaagaaban iyo dimaadarta waxyaaba meel alla meesha wax lagu shubi karoo dhan oo dee nuucyo kala duwan la midabyo la kaduwan loo maarata caalamka iyagu maadarata yaa dhex dabaalanaya amba yaacayo oo dee dadku wada cabayaan waa gartay marka mid baa igu dambaysa waxaan rabaa labada wadan ee kuuriyada waqooyi iyo kuuba kuuba maxay ku diideen sharaabkan garan maayo kulley dhinaca siyaasadda maadaragtay u dhexaysa maraykanka iyo kuuriyada waqooyi iyo kuuba muddo maadaragteedu way cakrinida waad la socoto saddex iyo lixdan sannadood kadib ayaa safaaradii dib looga furay jasiiradda kuuba malaa hadday dib ogolaan doonaan saan qiyaas waa laga yaabaaye waqooyiga kuuriya ama kuuriyada waqooyi iyaduna sidoo kale waxaan malaynayaa inay siyaasad ahaan maadaragtay
ugoyahay gablada ugoyo kamugasiye ugoyahay gablada ugoyo
welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana afar iyo labaatanka bisha oktoobar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaad barnaamijkan caweyskan washington intiinii la socotay aad ku maqasheen waraysigu magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka uu waryaheena ismaaciil xuseen maxamed farjar uu kula soo yeeshay fanaanada deeqa cali mire deeqa bilan caawana waxaan idinka hayaa qayb labaad oo xiise leh oo ka mid ah waraysiga fanaanada deeqa bilan aan idiin kala dhex baxo farjar iyo deeqa bilan horta magacaagan deeqa bilan maxaa la isugu kaa raaciyay labadan magac deeqa cali miraa la yidhaahdaa laakiin abwaan sangub maadaama aan fanka soo galay asaga ii hibeeyey magacaas deeqa bilan
aan kula kaftame deeqay ma laga yaabaa dad kale magacyadooda inaad boos xej sii samaysato dee laba magacoo laba qof oo kala duwani bilan iyo deeqa lala kala bixinaan labadiiba qaadatay waaba lala baxaa hadda fashion bayba noqotay farduusa bilan iyo shamsa bilan iyo waaba dhag
waan gartay dhinaca dhaqanka haddaynu u nimaadno waxaan arkaa heeso aad qaadayso adigoo ay ku tumayaan kooxo aan soomaali ahayni dhinaca muusiga bal heesahaas iga waran run ahaantii wax walba waxay ku xiran tahay horta kalsoonida aada isku qabto waxayna ku xiran tahay in aad marka aad heesayso masraxa aad taagan tahay aada og tahay waxaad samaynayso laakiin haddii aad isleedahay amay wax qaldamaan ama ay wax si kaa yihiin waxawaaye fanaannimadaada xoogaa shakiya ku jiro dabcan dadkan waxay doonayaan in ay fahmaan luuqaddii ama muusigii ay ugu tumayeen een, heesta aad qaadaysid iyaa fahamsiya iyaa u sheega sidee ayaad ugu gudbisaan iyaga inay fahmaan heestan aad doonaysa inaad qaadid oo ay sula jaan qaadaan kooxdani Een, run ahaantii dadkaneetu waa dad oo ilaa afar sano ilaa toban sano baranaya muusikada markay codka muusikada orijinaalkii hore ay maqlaan way fiirinayaan way- magacyada ay kala yaqaanaan way qoranayaan way ku wacayaan laba saacadood adiga training la sameynayo rehearsalka markaa la sameyso wixii ka qaldan adiga dhihi karo "Ah, ah, meeshaas waa waxsi ka yihiin way ku noqonayaan waana dad u carbisan shaqada ay qabanayaan oo aada dulqaad u haysta dulqaad wanaagsan leh waan gartay marka masraxiyadahaasoo kale dad aan soomaali ahayni ma ka qayb galaan oo ma daawadaan oo kale ajaanib ay u badan yihiin run ahaanti waayo we promoting our culture soomaaliga dhaqankeena aa la rabaa inaan dadka tusno Een, ayagana waxaa waaye aaday ugu faraxsan yihiin in ay bartaan dhaqanka soomaalida waa isdhexgalka bulshada so
dad badan goorahanba waxay isweydiinayeen heestan laga sheekaynayo ee dhinaca dhaqanka ama la tumayo waa heestee deeqa heestan waxaa la yidhahdaa dhaqanka miraha iyo laxanka waxaa sameeyey sangub waa heesihii ugu dambeeyey oo jabuuti hadda iiga soo diray waxaa la yidhahdaa indhaha ha igu xadin waxaa la yidhahdaa indhaha ha igu xadineeye afka igala hadal sidii aabbaha aan noqo yaana qoontuka alumin ilbuxu yaanu kula tegin ayir socota la'abada arlaa igi kobeedba inan laysku siin jiray idihi awowgeen haylaawin dhaqankii sidirgam
deeqaay hadal wuxuu ku dhan yahay sidirgam hadal kama dambeeyo waa in dhegeystayaashun heesta loo daawo
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
wow haddaynu heestaas intaas kaga nimaadno deeqa dhinacii jacaylka haddaynu u nimaadno bal fanaan iyo jacayl iyo hees marka ay dadku xasuustaan waxyaabo badan ayaa maankooda kusoo dhacaya haye haa horta markii hore mase hadda sanadkan in lagu wenyaha u malaynayaa
maxaad ku garanaysaa astaamaha waxaan ku garanayaa nasiib wanaag horta waxaan tegey xaflad aad aan u hilmaami doonin last year so xafladdii anigoo joogo masraxa saaran baa ilaahay amarkii indhahaygii indhihiisi isku dhaceen wiil miyaa my god haye
de wax walba kuu sheegi maa kuu dul marayaaye
haye haye haye waa korka ka xaad haa dusha kala soco Ay.
indhihii markay isku dhaceen xaafadii baan tegay hurdadii baaba iga tagtayba Ay.
dhag wuu i hortaagan Ay.
yahay marka wax cunayo dhag wuu i hortaagan yahay de marka fanaanka wuxuu ku aadsadaa ama uu ku emotionkiisa dhan kusoo bandhigaa dee sugaan Mm.
dee abwaankiian waca Mm.
abwaan xaaladdu okay maahana eri haye haye hees iska soo tuur waa halkii gurmadka degdega ah laga wacan lahaa malaamays tiri ayaad adigu abwaan wacday iga soo gaara eri sidee lagu hayo lagu wenyahaa eri heesta marka qalbiyaa la yidhaahdaa waxaa ii sameeyey abwaan la yidhaahdo maxamed dee qalfo london degan dee waa kaa marka abwaankiina qalin iyo waraaq buu qaatay hees buu qoray heestee buu qoray marka
wuxuu qoray heest waxaa la yidhahdaa heesta halyaygan jeclaayo halbou lahaa iyo wadnaha jacaylba haleelo haleelo hurdo wayga haade naftaydan hiifayaayo habeen qudha ma seexdo isma hayn karaaye karaaye daradahaaniyo ow darada qalbiga ku haraadano hamuunbay dilootee an qaqabeele nabadaan hoyde ilowgayga bixiye waaw heestaasi way u eg tahay in ambalaas lagu sii qaaday oo aad gargaar degdeg ah dalbatay bal aynu dhegaystayaasha maqashayno heestaas
heestaas ayaana ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno haddii aan leedmo toddobaadka dambe barnaamijkan iyo mid la midaba waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo